waxaan dhaar ahayn ma ixtimaalayso wamaa shayga insarafa ilayhi ilaahay u gadoomo subxaanahu nasahanaya cinda aliطlaaqi markaan waxba lagu xidhin kaaraxiim waalkhaaliq waalraasiq waalrabbi tancaqidu bihi lyamiinu dhaartu way ku guntantaa ilaa an yuriida hayrahu inuu cid kale ula jeedo mooyaane wama stucmila waxaa lagu isticmaalo fiihi ilahay waxaa lagu isticmaalo iyo wa fii hayrihiba sawaaun isticmaalun sawaaun kashayi waaba shaygii waalmawjuudi waalcaalimi waalxayi laysa biyamiinin ma ahanin ilaa biniyatin niyo mooyaane waxa uu sheekhu yidhi lafdiyaalka ilaahay xaggiisa u kaca marka la idlaaqe en wax kale lagu xidhin ilaahay uun loo qaadanayo haddii cid kale loola jeedana la qaydo ee wax lagu dabree lagu xidho waa kan raxiim khaaliq raasiq kii wax abuuray kii wax arsaaqayey rabbiga baa la yidhi jabbaar mutakabir qaahir xaq tancaqidu bihi lyamiinu dhaartu way ku guntantaa ama ilaahay hawla jeeda ama ha idlaaqo maxaa yeelay marka la idlaaqe saasun laydhan wax kale lagu xidhin ilahay xaggiisa ayay u kacaysaa ilaa an yuriida hayrahu dee inuu kayrkii ula jeedo mooyaane oo waa la aqbali marka hadduu hayr ula jeedo yimiinna ma noqonayo maxaa yeelay dee fii xaqi hayr illahi in loo isticmaalo arkaa iyadoo muqayadaho dee raxiim lqalbi baa la odhan karaa iyo khaaliq lkadib raasiq ljeish dee ilaahay baa aayado qur'aana watakhluquuna ifka iyo farzuquuhum minhu wada xadara lqismata ululqur farzuquuhum minhu bay leey ka arzaaq rab libil yani waa loo isticmaali karaa iyadoo saa u qaydan ilahay qaybkii marka hadduu intuu idlaaqo idhahdo cid kale ayaan ola jeeda waa la aqbalaya maxaa kaluu sheekhu uhi wama istucmila fiihi tacala waxa ilaahay loo isticmaalo wa fii hayrihi isticmaalun sawaabaa loo isticmaalaa isticmaal siman ka shay afi llaahi shak qul ayu shayin akbaru shahaadatan qul ayu shayin akbaru shahaada shay mawjuud yani ka jooga samiic basiir waalcaalim caalimka waalxayi ka nool hani kariim laysa biyamiinin dhaar maaha ilaa biniyatin niyo mooyaane maxaa yeelay markii ilaahay ee cid kaleba loo isticmaalay baa kinaayatu talaaq oo kale ayay shabahdaa bay yidhaahdeenoo haddii ilaahay uu niyeeyana waa yimin haddii kalena yimin noqon mayso wasifatu sifaduna ka cadamati illahi ilaahay weynidiisa wey wacizatii cizadiisa wa kibriyaa'ihi kibirkiisa wa kalaamihi hadalkiisa wa cilmihi cilmigiisa wa qudratihi awooddiisa wa mashii'atihi doonidiisa yemiin wey ilaa an yawiya bilcilmi inuu la niyoodo almacluuma mooyaane wa bilqudratina almaqduura inuu la niyoodo mooyaane walow qaala hadduu idhaha waa xaqillaahi baan ku dhaartay fa yemiin weye ilaa an yuriida alcibaadaati inuu cibaadooyinu la jeedo mooyaane waxau sheekhu yidhi sifadu lagu dhaaranayaa ilaa ilaahay daatadiisa ama sifa uu leeyahay bay dhaartu ku guntantaa waynu sifadiina waxa weeye ka cadamati la ilaahay weynidiisa cizadiisa kibriyaagiisa wa kalaamihi hadalkiisa wa cilmihi ilaahay cilmigiisa iyo ogaantiisa wa qudratihi awooddiisa wa mashii'atihi doonidiisa yemiinun waa yemiin intaasoo dhamiba laakiin waxaa shardigahun dee waa in ismi daahiri uu la wada socdaayo damiir mudmarka oo ismi daahire lagu bedelaa cizat illahi kibriyaa illahi kalaam illaahi cilmi illaahi waa insaa la yidhahdaa ilaan imika waa hadal isku xidhanoo halaasunbaa markaa loo wad celinaya damiirkeeda markay dhaar noqonayso waxau sheeku leey ilaa an yawiya inuu la niyeeyo bilcilmi almacluum cilmiga inuu macluum ula jeedo mooyaane oo masalan qof baa wuxuu odhan karaa ikfir lii cilmaka fiina macnaa macluumaka waxaad nagu ogtahay ilah noo dhaf cilmika imika macluum baa loo isticmaalaya wuxuu macnaha ilaahay og yahay wa bilqudratina almaqduur undur liqudrat illaah ilahay qudradiisa eeg dee macnaha maqduurkiisa iyo wuxuu keliya wuxuu awooday eeg ka yimiin ma noqonayo ayuu leeyahay labada masalaba haddii u idhaha ninkii dhaaranayay wa xaqillaahi ayaan ku dhaartay fa yemiinu weeye hadduu dhaar ula jeedo markaa xaqa ilaahayna dee muxuu noqonaya waxaa la yidhi waa yani dee ilaahnimada weeye cuda qaribana xaqu leh waa qur'aanka wa inahu la xaqu lyaqiin ila ilaahay baa yidhah waa qur'aanka ba yidhah ilaa an yuriida alcibaadaat xaqa inuu ula jeedo cibaadooyinka mooyaane cibaadooyinka ilaahay uu faray ilain xaqu llaahi cala alcibaad xaqa ilaahay addoommada uu ku leeyahay cibaadooyinkay noqonayan markaa xaqa ilahay cibaadada ka ula jeeda mooyaane oo markaa dhaarma noqonaya buuli sifo maaha markaasi waa xaqu ilaahay leeyahay wa xuruufulqasami dhaarta haddaba xuruufdeeda baa-un wa waawun wa taa-un weeye ka billaahi wa wallaahi wa tallaahi wa takhtasu taa-u billaahi bay ku gaartay tacaala kuraayo ee walow qaala hadduu idhahdo allaahu wa rafaca allahu aw nasaba allah aw jara allaahi falaysa biyamiinin ma ahanin ilaa biniyatin niyo mooyaane waxau sheekhu leeyahay xuruufta dhaartu lagu dhaartaa waa saddexoo waa ba iyo waaw iyo ta intaas ayaa sharciyo curfi aanba caanku noqotay ka billaahi wa wallaahi wa tallaahi waxaasaan samayn doonaa wey haddaba ba-da iyo wowgu dee wax kasta way galaan laakiin taadu wa takhtasu taa-u billaahi tacaala ilaahay unbay ku gaartay magaca ilaahay unbay gashaa wax kale ma gasho maxaa yeelay waxaa la leeyahay dhaarta waxa u asalaa ba-da wowguna ba-du bedel ka yahay dee iyaduna wowgaas ayay kasii bedel tahay dabeedna waxaa cidhiidhi noqonaya bay leeyihin tasarufkeedii oo beddelkii iyo mubadelu minhugiiba way kasii cidhiidhyamaysaa iyadu oo waxay gelayeen oo dhan ma wada geli karto si waa ismi illah ilaahay magaciisa mooye tallaahi taftaw tadkuru yuusufa tallaahi laakiidanna asnaam lakin wax kale ma gasho walow qaala hadduu yidha markaa wuxuu yidhi walow qaala hadduu yidhaahdo qofkii dhaaranayay baa yidhi allaahu buu yidhi oo allahu ama allahu bhamsati isfaam oo biduuniha wa rafaca allahu buu yidhi aw nasaba allaha buu yidhi aw jaro allahi buu yidhi waxaasaan samayn doona allahu waxaasaan samayn doona allah waxaasaan samayn doona allahi waxaasaan samayn doona falaysa biyamiinin hadalkaasi yamiin maaha ilaa biniyatin niyo mooyaane dee laxnigaasina dhaarta guntankeeda ma diidaya baa la yidhi culimada qaar baa yidhi nasbaha iyo jarkuba laxni maaha oo waayo waxay yidhahdeen nas jarka dee waa xarfuljarki oo go-an baa camalkiisii la baaqi yeelay bay yidhahdeen oo taasi waa iska bannaanta xarfujarki un baa la jaray oo camalkiisina waa baaqi nasbo nasbuhuna waa nasculkhaafid baa la yidhaahdaayo haddii dee ismi jaran laga saaro khaafidkan xarafkan jaraya haddii laga saaro wuu nasbisana nasculkhaafid baa la yidhahdaa rafca lafdiisu dee wuxuu noqon karaa hadal bilaabmaya ayuu noqon doonayo allahu ilaahay baan axlifu bihi ku dhaaranaya saasuu noqon karaa markaa yamiin niyo mooyaane dhaar maaha buuli walow qaa walow qaala hadduu yidhaahdo aqsamtu aw uqsimu aw xalaftu aw axlifu billaahi ilaahay baan ku dhaartay amaan ku dhaaranaya la afcalanna waxaasan samayn oon samayn fa yamiinu weeye ina wahaa dunya o adlaqa ama aanu waxba ula jeedin kadain qaala qasadtu waxaan ula jeeday khabaran maadiyan war maadigoo tegey ayaan ula jeeda oo mustaqbalan ama mid soo socdana sudiqa baatinan wakadaa daahiranna waa loogu ramayn cala almadhabi haddaan qabo ee walow qaala likayri hadduu idhaha qusimu calayka billaahi baan kugu dhaarin oo as'aluka billaahi baan kuweyn la tafcalanna waxaa waad samayn oo waad samayn waaraadda yimiina nafsi baan ula jeeday fa yimiinu wey wailaa haddii kalea falaa maya waxau sheekhu leeyahay hadduu ninku yidhaha aqsamtu billaahi ilahay baan ku dhaaray uqsimu billahi ilahay baan ku dhaaranaya xalaftu billahi ilahay baan ku dhaaray axlifu billahi ilahay baan ku dhaaranaya billahi ilaah soo wada taalla la afcalanna waxaasaan samayn oon samayn hadiyo goraa nuunu tawkiidku bimansilati tikraari lficli buu ka dhigay ficilkii oo la celceliyo saa daraaddi ayaa markaas loo yar celceliyaa laqmada waan samayn oo waan samayn la afcalanna waxaasaan samayn oon samayn fa yamiinun waa yemiin qaban ina wahaa hadduu dhaar ula jeedo oo dee waa waxa loo isticmaalo dhaar ow adlaqa ama u iska idlaaqo wa aqsamuu billahi jahda imaanihim bay ilahay fa yuqsimaani billahi ilahay bay ku dhaaranayaan kir baa wuxuu leey waxaas dhaar ma noqonayaan hadduuse yidhaahdo qasadtu waxaan ula jeeday aqsamtu iyo xalaftu iyo waxaan ula jeeday khabaran maadiyan yacni ka waran dhaar tagtay dhaar hore ayaan kaga warramayy og waan dhaartay siiqada mudaaricana mustaqbalan baan uga jeedayo macnaha inaan imika dhaarto dhaar aan dhaaranayo ayaan uga jeed sudiqa baatilan hoosaan waa loo rumaynoo dee isaga ilaahay bay udhaxaysaayo fiima bayna wa bayna allahi kafaaradu kuwaajibi mayso o waxaa dhici karta de waxa u sheeganayo wakadaa daahiran cala lmadhabina waa la mid xayr waxa uu sheegayo ayaa dhici karta hadduuse kayrkii ku yidhaha uqsimu calayka bil ilahi baan kugu dhaaray ow asaluka billahi latafcalanna ama ilahi baan kuwedisay waxaa inaad samaysood samayso waa araada yimiina nafsi hadalkaani wuxuu la jeedaa isago dhaa inuu dhaarto dhaaru isagu leeyi buu la jeeda fa yimiinun dee waa dhaar ayay noqonaysaayo waa la isticmaalaa wa ilaa haddii kale oo uu dee kaa u jeeday dhaa inuu kaa kaa inuu dhaar uga dhigu uga jeeday ama dhaarba ugama jeedin ee erga ahaan iyabu uga jeeday falaa ma noqonayo markaa yemiin maxaa yidhaha isagiina ma dhaarani dee kaasina ma dhaaran shafaacun baa lagu xambaaraya marka in ilaahay wejigiisa iyo lagu weydiisaana waa midaan habboonayn laa yus'alu biwajhi illahi ila aljanna ilahay wejigiisa jannun baa lagu weydiisa man sa'ala billahi tacala faactuu war qofka ilahay wuxuu idinku weydiisa siiya iyo rasuulku walow qaala hadduu yidhaahdo in facaltu kadaa waxaa haddaan sameeyey fa ana yahudiyun wey ow bari'un min alislaami baan ahay falaysa biyamiinin dhaar ma ahanin waman sabaqa lisaanuhuna ilaa lafdihaa qofku dhawaqeeda iyo lafdigeeda uga horeeyo bilaa qasdi lam tancaqid ma guntamayso waxau sheekhu leeyahay hadduu yidhaahdo ninkii waxaa haddaan sameeyo faana yahuudiin yahuudi baan nasraani baan ahay ow beri min alislaam ama islaamka beri baan kahay ama ilahay baan beri kahay hadduu saa yidhaahdo haddaan waxaa sameeyo falaysa biyamiinin hortu kaasi dhaar ma aha oo dee magac ilaahay iyo sifo alla leey midnaba kuma jirto kafaarana laguma leh in qaabkaa loo dhaartaana macsiya weeyaan in lagu hadlaana waa xaaraan marka weliba ay sidaa tahay waxa weeye marka uu ula jeedo shayganun inuu iska fogeeyo waxaanuu leeyahay yahuudi baan haddaan sameeyo ama islaamkaba beri baan kahay haddaan waxaa sameeyo waa marka uu ujeedo uun inuu nafdiisa shaygaa ka fogeeyo haddiise uu sidaa yidhaahdo isagoo yuhuudnimada ka raalli ah iyo gaalnimada isagoo ka raalli ah hadduu sidaa yidhaahdo dee hore u gaaloobayaaba markaa kafara fi lcalaad u gaaloobayaa man xalafa billaata waalcuzza falyaqul laa ilaaha ila allah qofka ku dhaarta laatiya cuzza ha yidhahdo laa ilaha illa asha tabaa rasul waxaa shardiga dhaarta guntankeeda in qofkan dhaaranayaa uu u jeedo macnaha dhaarta ay leedahay haddaynu saa idhi waman sabaqa lisaanu ilaa lafdiha qofka uu carabkiisu u horaro ee carabkiisu hormaro lafdigii dhaarta bilaa qasdin isagoon waxba ula jeedin macnaheedan lam tancaqid dhaartaasi ma guntamaysa maxaa ilahi ilahay bali laa yu'aakidukum allahu bilagwi fi aymankum walakin yu'aakidukum bima caqadtum alaymaan ilahay idiin qaban maayo hadalkaa laqwiga ah ee dhaarihiina dhaarihiina laqwiga ilahay idiin qabanayo wixii markaa gunudeen ee maskaxda ku qabateen ee ula qasadeen ayuu baa laydin qabanaya walakin yu'aakidukum bimaa kasabad quluubukum waxay kasbadeen qalbiyaalkiinu ayuun baa laydin qabanaya caaisha waxay tidhi waa qowla rajul laa wallaahi haa wallahi yacni qofkoo saa yidhaahda waxbaa la weydiinaya wallahi inaanu sahayn wallahi waa sidaa ereyada noocaas en waxba looga jeedin weeye watasixu dhaartii calaa maadin iyo wa mustaqbalinba way ku ansaxday wa hiya makruuhatun waana mid la kooday ilaa fii aacatin aaca mooyaane fain carafa calaa tarki waajibin hadduu ku dhaarto o ficli xaraamin casaa qofkaasi macsiya ayuu kudha walazimahu waxaana ku waajibaya alxinthu inuu dee dhaarta jebiyo wa kafaaratuna waa ku waajibaysa aw tarki manduumin aw ficli makruuhin sunna waxaa la sunnay xintuu jabintiisa wa calayhi kafaaratun baa lagu leeyay aw tarki mubaaxin aw ficli buu ku dhaartay falafdalu tarku lxinhi wey wa qiila waxaa la alxinfo ayaa u wanaagsan balay waxau sheekhu leeyahay bal qabso oo dhaartu shay maadi oo tegey waa ku guntantaa waa ku ansax wallahi maa facaltu kada wallahi inaanan waxaa samaynin yaxlifuuna billaahi maa qaaluu ilahay bay ku dhaaranayaan waxaa inaanay odhanin haddii markaa qofku u camdiyo oo dhaa waxaan jirin oo tegay uu ku dhaartanayo yamiinulkhamuus ayaa la yidhahdaa ee waa tii kabaairta ka mid ahdi qofka dembiga saa u xululinaysa ama naarta kabaair dunuubna ka mid ah wa mustaqbalin wax soo socdana wallaahi laaqsuwanna quraysh waa kii rasuulku shayga mustaqbalkee soo socdana waa lagu dhaaran karay wallaahi laaqsuwanna quraysh aye ku duuli doona waya dhaartee dee makruuhatu waa mid la kooday oo aan wanaagsanayn maxaa yeele ilaahay baa yihi walaa tajcalu llaha curdatan liaymaanikum waar ilaahay ha ka dhiganina kabdhig bahalkaa yar ee aynu soo maraynay ee la toogto ee lagu dhugtamo kaasoo kale ha ka dhiganina macnaha dhaarta ha ka dhiganina oo dee ha badinina dhaarta maxaa yeele waay marka dambe waydaan oofin karin xarmala ninkaa la yidhaha asxaabu shaafici ka mida baa wuxu uhi shaafici baan maqlay maa xalaftu billahi saadiqan walaa kaadiban run iyo beentoona ilaahay kuma marin buu hi magaciisa weli ilaa fii daacatin dee shay daacaa mooyaan shayga daacada iyada looma koodo ee shay waajiba ama shay manduuba ama xaaraan ka taga ama makruuh markaa iska daaco ayay taasi noqonaysaa fa wallahi laa yamalu low xataa tamalluu iyo low taclamuuna maa calama ladaxiktum qaliila walabakaytum kaiira dhaaraa ku wada jiray waxau sheekhu leeyahay haddaba fain xalafa calaa tarki waajibin wuxuu ku dhaartay shay waajiba ka tegid wallahi inaan salaadaa subax tukanayn bu oo ficli xaraamin wallaahi waa inaan berito aan wax soo dhuftaa buuloon xadaa casaa qofkaasi horta dhaartaa waa ku caasigaroobayaa waa ku caasigaroobayaa walazimahu waxaana ku waajibaya alxinthu xinhiga had iyo goraale aad buu inoogu iman doonaa xaniisa lam yaxnad baabkan aad buu ugu badan doonaa dhaarta ereygaa iska iska fahma marka xinhigu hadduu qofku waxaa samayn maayo uu ka dhaartay waa isagoo sameeya hadduu yihi waan samaynayana waa isagoo samayn waaye xinhiga horta dambaab baa la yidhaahdaa laakiin halkan lazimahu alxinthu dambaab baa ku waajibaya dee la odhan maayo e lazimahu waxaa ku waajibayaa alxinthu inuu jebiyo oo dee subaxiina uu tukado dee tuugadana iska daayo wa kafaaratun kafaarana waa ku waajibaysaayo dee inuu sidaa ku nagaada waa macsiyo man xalafa yamiinan qofka dhaar mara ee fara'aha hayraha arka waxaan aynu khayra minhaa ka khayr badan falya'ti aladii huwa khayr shayga khayr kale ha la yimaado walyukafir can yamiina dhaartiisana haka kafaara gud aw tarki manduubin xalafa calaa tarki manduubin wuxuu ku dhaartay inuu ka tago shay sunno ah wallahi inaanan wuxu uhi salaatu duxada aanan tukanayn ow ficli makruuhin ayuu ku dhaartay o wuxu uhi wallahi markaan salaada ku jira waa inaan ilqoorkaa wax ka yareega sunna waxaa la sunneeya bu leeyay xinsuhu inuu jebiye ayaa la sunneeyaa oo waa maxay dee salaatu duxadii inuu tukado dee uu iska daaye markaas eegmadaa salaadan wa calayhi alkafaara kafaarana waa lagu leeyay maxaa yeelay dhaarta iyo dee kunagaadiguba waa makruuhaan ilaahay baa yidhi walaa ya'tali ulu lfadli minkum wasaca markii misdac uu ka gooyey abubakar ee uu yihi wallahi inaanu mir dambe siinin bacdamaa inantii wax ka sheegay yalaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum waa kii lahaa waxaan jeclamaya in lay dembi dhaafo ow tarki mubaaxin wuxuu ku dhaartay shay mubaaxa ka tegid oo ficlihi ama falkiisa wallahi inaanan daartaa gelaynin iyo wallahi waa inaan daartaa galaan waa inaan waxaa cuna wallahi inaanan cuni waa shay iska mubaaxa falafdalu tarkulxin see wanaagsan waa inuu jebinta ka tago oo uu wixii uu yihi waan samaynayaana dee uu samay wuxuu yihi samayn maayana aanu samaynin tarkulxinti baa wanaagsan maxaa yihi magaca ilahay baa dee la weyninaya walaa tanqudu laymaana bacda tawkiidiha ilahay baa yihi haburinina dhaaraa inta adkaysan dabadeed qiil baa wuxuu leeyahay lahu lxinf harmaya ee waa inuu jebiyaa haw dee daartii iska gala u ka dhaartay maxaa yeelay yantafic alfuqaraa bilkafaara harma waxaa laga dhadhamiya ninka waaba fuqaradu kafaaraha hesheen wuxuu leeyahay inuu jebiya ayaa wanaagsan walahu waxa u sugnaaday taqdiimu kafaaratin bigayri sawmin ah calaa xinfin inuu ka hormariyo jaa'iz nabana qiila waxa le wa xaraamin uldu caleyh hadaa kana asaxu asaxa wa kafaarati dhihaarin cala alcawdi in laga hormariyaa bannaan wa qatlin cala almawti iyo manduurin min ahlihinba in laga hormariyaa bannaan waxau sheekhu leeyahay ninkan dhaaranayaa wuxuu leeyahay taqdiimu kafaaratin bigayri soom kafaaro aan soom ahayn oo waa maxay maxaa lagu kafaara dee cidqi iyo icaam iyo kiswa iyo soom afartaa khisladoodun baa lagu kafaaro gutaa wixii aan soom ahayn inuu horu mariyaa buu leeyay calaa xintin jaa-izin jebintii bannaanayd jebintii bannaanayd inuu ka hormariyo ayaa la sunneeyaa ayuu leeyahay qofku fakafir can yamiinika uma a'ti aladii huwa khayr hay xadiidkii waxaa dhaartaada ka kafaara dabeetana la kaalay xaq maali oo laba sababood buu ku waajibay baa la yidhio marka midkood la helo waa la dedejin karaa dhaarta laakiin lagama hormarin karo waan dhaaranaya o deedna kafaaraan sii bixinaya ma banaano marka inuu ka hormariyaa buu leeyahay masala shay mubaaxa ayuu ka dhaartay samayntiisa ama ka tegidiisa markaa isagoon wixii ka tegin ama aan samaynin inuu kafaaradii sii bixiyaa buu leeyahy kadibna uu sameeya saasuu ujeedaa qiil baa wuxuu leeyahay wa xaraamin xintigii xataa jebintii dee xaraamta ahayd inuu ka hormariyaa buu leeyahy masalan dee mase waajibka tegiddii ama xaaraan samaynteedoo kale ku dhaartay dee inuu kafaaradii hormariyo dabeetana uu jebiyey ayuu leeyahy qultu waxaan idhi nawowi haddana haadaa wejkana ansaxu isagu saxiixa walaba waxaa kaluu sheekuu yihi wa kafaaratu dihaar walow taqdiimu kafaarati dihaar kafaaradii dihaarka cala alcawdi inuu noqodkii ka hormariyaa buu leeyahy oo noqodkuna muxuu ahaa waladiina yudaahiruun aakir uma yacuuduuna limaa qaaluu waataynu soo barno baabkii yaradkaabuu haaye macnaha ninku hadduu yidhi anti calaya ka dahri ummi ayaad iga tahay isla markaa aanu dalaaqna raacin oon o dhan waad iga furan tahay wuxuu noqonayaa nin gabadhii islaantiisii haystay oo waadii kafaara ku waajibaysay haddaba dee muddaduba saasay u yaraydeen sidee bay u suurto gelaysa ilain waxaanu nidhi marka uu dihaarkaa ku dhawaaqo isla markaaba haddaanu dalaaqii raacinin wuxuu noqonayaa caayib ninkuu noqday buu noqonayaa haddaba siday u suurto gelaysaa in kafaaradii la dhex geliya waxay leeyihin waxay ku suurto gelaysaa dee gabadh rajciyaah oo hal dalqa uu furay oo ciddo tirsanaysay ayuu dihaaray dabeetana waa inuu markaa kafaare gutaa dabeetana soo ceshadaa markaa waa waa cawdkii waa laga hormarin karaa kafaaradii dihaarkana ila cawdkeedu wuxuu gabadha mar haddii cidda rajiye ku jirto cawdkeedu wuxuu ku xasilaya inuu soo ceshado markaa wuu samayn karaa taa wa qatlin cala almawti dee kafaaratulqatligiina inuu dhimashadiiba ka horraysiiyo na waa layihi oo hadduu xabad ku dhufto isagoo khiikhla waar siduu yahay dee waa kasii gurmaysaa dee inuu kafaaradiiba iska sii bilaabo waa u bannaantay taasina laakiin waa intii dee jaraaxadii ay meesha timaan la helay wa manduurin maaliyin maal uu ku nadray isna uu ka hormari karaa shay uu ku xidhay hadduu ilaahay ninkaa xanuunsanayo ii shaafiyo ilahay wuxuu ugu leeyay waxaa inaan sadaqaaysto ta isagoo iskaba jiifa inuu wixii sii bixiyo waa uu leeyahay oon shibihii mucallaqa ahaa weli helin faslun fii sifati kafaarati alyamiin kafaarada haddaba yamiinta sifadeedii buu halkan nooga gelaya kafaarooyinka kalena waxay kaga gaar tahay waxaa la dhaha mukhayaratun fi libtidaa wa muratabatun fi lintihaa xagga horena waa ka mukhayaro waa laga doorgelinaya xagga dambena waa ka tartiib yatakhayaru wuxuu doo door qaadanayaa في كفاaرة اليمين بين عدق xrayn kالظهاaر si ظهاaرko kala وإطعاaم عشhaرة مساaكiن iyo toban miسkiin inuu qoodiyo لكuلi مiسkiiن md xaب mdfirya ayaa la siino min غاaلبi quuti beldhi beledkiisa waxa lagu quutay ka ugu qaalibsan وakisوati miyo inuu arad bixiyo bima يusamى kisوة wax arad bixin lagu magacaabayo ka qamiisinba wey aw cimaamati aw zaari badee macawisi hooskun laa qufin iyo qufaazayna ma iyo وamanطiqatin ee shakad iyo waxii dhexda lagu xidhanayo walaa yushtaradu lama shardiyo salaaxiyatuhu inuu u suubamo lilamafcuul ilayhi ka loo dhiibayo fayajuuzu saraawiilu baa bannaa saraawiilu sagiirin mid yar saraawiishi likabiirin mid weyn in la siiyo oo la yasluxu aan u suubanayn wa qudnun cudbigiiyo wa kataanun dee marada dunta marada markaa cudbiga ka duntaayo iyo wa xariirun liimra'atin na waa u baneeyey iyo wa rajulinba wa labiisin mid la xidho lam tadab quwatu aanay tegin waxau sheekhu leeyahay kafaarada dhaarta wuxuu u door qaadanayaa qof inuu xoreeyo addoon addoontaasoo ka dihaari si dihaarkii oo kale ah dee dihaarka maxay ahayd qoor mumin addoon mu'mino ilaahay xorayso oon wax ceebaho camalka ama shaqada dhibta aan lahayn wa bayna idcaami casharati masaakiin iyo inuu toban miskiin quudiyo oo miskiin kasta maxaa la siinaya muddu xabbin mud firiah dhegley ama nuskiilo firiah ayaa la siinayaa min haalibi quuti beladihi beledkiisa quudka ugu qaalibsan buu ka siinaya de innaga waa beriiska oo kale wakiswatin wa bayna kiswatin iyo inuu arad bixiyo bimaa yusamaa kiswa wax arad beel lagu magacaabo inuu siiyo saddexdaa arrimood buu u door qaadanaya waa halkay mukhayarada ka tahay waa maxay haddaba wixii la xidhanayay ka qamiisin dee qamiis wuu siin karaa wacow cumaamati cumaamadan wuu siin karaa dee waa kiswa aw izaarin ama hoosgunti dee iyo macawisi wax lamid laa khufin wakufaazayn dee khufkaa markaa cagaa la geliyay kufaazayn sharabaadadaa gacmaha dee ma banaanay waa mandiqati kiishadaa qaado mandiqaduna waxaa dhex lagu xidhay dee kiswa maaha walaa yushtaradu salaaxiyatu lilmadfuuci ilayhi kan loo dhiibayay inuu u suubamaana waxba shardi maaha fa yajuusu waxa bannaan saraawiilu sagiirin likabiirin dee saraawiil yar yar oo shan jir iyo laba jir iyo u gelaysa toddobaatan jir waa la siin karaa wallahi isluxu loo baan u subay dee carruurtiisa ha u geliya marka ila kiswun baa la doonaya ama ha iibsadaba wa qudnu wa kitaan cudbigii iyo duntii ayaa bannaan iyo wa xariirin limra'atin wa rajulin labadaba waa la siin karaa de kiswo waa noqonayaan wa labiisin mid la xidhay malbuus oo lam tadab quwatu aanay tegin kana waa la siin karaa laakiin baa kansal garoobay dee mar halkaasi gudi maayo fa in cajaza can ihalaaati hadduu ka caajiso lazimahu sawmu halaaata ayaam saddex maalmood inuu soomo ayaa waajib walaa yajibu tataabucaha in la israaciyaana waajib maha fi ladhari ee wain haaba maaluhu hadduu maalkiisu maqayay intadarahu uu sugayo walam yasom mana soomayo waxau sheekhu leeyahay haddii uu ka caajiso ou kari waayo saddexdaa aynu soo sheegnay buu kari waayo lazimahu sawmu alaaata ayam waa inuu saddex maalmood sooma fakafaaratu icaamu casharati masaakin aw kiswati aw taxriiru raqaba faman lam yajid fasiyaamu alaaata ayaam miyahay aayaddii qur-aanka waan qalday mala saddex maalmood buu soomaya walaa yajibu tataabucuhaa fi ladhar in la israacraaciyaan waxba waajib maaha saddex cisho aad midba meesha doontaad ka sooma ayuun bay noqonaysaa adharka muqaabilkiisuna wuxuu leeyahy qirashaada baa jirto oo alaaata ayaamin mutataabicaati waa qirashaada ayaa markaa jirto oo waa la soomaya waa la israacinaya buu leeyahy wain qaaba maaluhu haddaba maalkiisi hadduu maqan yahay intadarahu wuu sugayo walam yasu ma soomayo maxaa yeelay mar hadduu xoolo haysto waa inuu kiswadii ama idcaamkii bixiyaa soom u leexan maayo dee waa waajido u haysta walaa yukafiru cabdun addoon kafaaro gudan maayo bimaalin ilaa idaa malakahu sayiduhu inuu milkisiiyo طacaaman oo kiswatan mooyaan waqulnaa aan dhahnana ymliku milkinaya bala yukafiru bisawmin ayuu kafaaro gudan wain darahu hadduu dhibo soomka oo wakaana waa xalafa mid dhaarto waxanifa ee ku jabiyena biidni sayidihi saama bilaa idnin buu soomi oo wujidaha ama labadiiba waxaa la helay bilaa idnin lam yasum ilaa biidnin mooyaane wain adina fii axadima hadduu idna fala saxu ictibaaru xalifi dhaarta ayuun baa la fiirin wamanka bacduhu xurun uu yahay walahum maalun maalna leh yukafiru biطacaamin buu kafaara gudan ow kiswatin laa cidqin maya wuxuu sheekhu leeyahay addoonku bimaalin ku kafaaro gudan maayo dee waxbaba ma leh addoon hadduu dhaarto dee maal ku kafaaro gudan maayo ilaa idaa malakahu malakahu miya mise waa malakahu ilaa idaa malakahu sayiduhu sayidkiisu inuu milkisiiyo mooyaane طacaaman aw kiswa inuu sayidku siiyo dee raashin ama aradbeel mooyaane si uu kafaaro guto waqulnaa ymliku aynu nidhaahnana wuxuu sayidku milkisiiyo wuu milkinaya waana qowl marjuuxa dee lax lax lama siin karo yani wuxuu ka dhigayay bay le qawlka dee raajixa laxdaa heblaaye laxdaasaan siiye marka addoonkii waa noocaasoo kale bay leeyihin qowl marjuuxa baa isagu wuxuu leeyahay wuu milkinaya marka haddaynu qowlkaa ku soconno sayidkina siiyo maal uu ku kafaaro gudan karaa bal yukafiru bisawmin buu ku kafaaro gudan wain daraw soomkii hadduu dhibo haddaba kulayl badan baa jira ama dee shaqadii sayidkaanu karaynin wa kaana xanifa wa xanifa marka horebana dhaarta iyo dhaarburintaniba biidni sayidihi sayidka ayaa wadna markii hore ka dhaaru yidhi markii dambena wuxuu yidhi iska jebi saama bilaa idni idan la-aan buu markaa soomayaa umana diidi kara markaa maxayla sababkii keenaya baa dee sayidka ku yimi idankiisa oo wujidaa bilaa idnin ama idan la-aan bay labaduba ku yimaadeen lam yasum ilaa biidnin idan la-aan kuma soomi karo ee wain adina fii axadin midkood buu haddaba u idnay mid ahaantoodo kale falasaxu ictibaaru idni sayidi low fi lxal xagga dhaartun baa la fiirinaya markaa hadduu dhaarta sayidka u ogol dabeetana uu jebiyo isaguna sayidku u ogolaanin dee idan la-aan buu soomaya maxaa yeele mar hadduu dhaar u idmay wuxuu idmay wixii ka ratibmayena waman bacdu xurun ka barhkii xor yahay walahum maalun xoolana leh yukafiru biطacaamin aw kiswa mar hadduu mubacad yahay oo xoolana le iyo badhna xor yahay dee icaamiya kiswa ayuu ku kafaaro gudan soom ku kafaaro gudmay laa cidqina iyada xorayn maya maxaa yeele xorayntu waxay keenaysaa walaag dee walaagana markaa isagu ehel uma aha فصل في الحلف على السكنى والمساكنة والدخول وغيرها waxaa fasalkan uu inooga hadlayaa sheekhu waxaynu ku soo dhex jirnay dhaarihii iyo axkaamtoodii qofka oo ku dhaarta yacni degenaansho meel iyo wada degenaansho iyo gelid iyo waxyaalo la mid oo la xidhiidha xalafa idaa xalafa marka uu ku dhaarto laa yaskunuhaa inaanu meeshan deganaanaynin ow laa yuqiimu fiihaa aanu ku nagaanaynin falyakhruj fi lxaali isla markaaba ha baxo fa in makasa haddii uu ku sii nagaado bilaa cudurin cudurdaar la'aan xanidka wuu dembaabi wa in bacasa mataacahu alaabtiisii haba saaree ee wain ishtaqala haddii uu isku mashquuliyo biasbaabi alkhuruuji bixidda sababaheedii dalika misaalka jamci mataacin waaba alaabtii uu ururinayo wa ikhraaji ehlin ehelkii uu saarayo wa lubsi thawbin mare uu xidhanayo lam yaxnadkaa ku dembaabi maayo waxau sheekhu yidhi haddii uu qof ku dhaarto la yaskunahaa inaanu deganaanaynin oo aanu degaynin meeshan masalan daar mucayana ama meel buu yidhi ku dhaartay inaanu deganaanaynin ama aanu degaynin aw laa yuqiimu fiiha ama inaanu ku nagaanaynin isagoo ku sugan markaa uu dhaaranayo isagoo ku sugan xilligaa uu dhaaranaya ayuu sidaa yidhi inaanu deganaanayn ama ku nagaanaynin wuxuu sheekhu uhi falyakruj fi lxaali isla waktigaaba ha baxo oo meeshii ha ka baxo si uu dee baldhaartan burinteeda iyo dambaabkeeda uga fogaado wayuusa markaaba baxaa walow reerkiisa iyo alaabtiisuba dee ha iskaga sii jiraane markaa waxba orod iyo waxba lagu kalifi maya si caadiya un inuu baxo ayuunbaa laga doonayaa daba fa in makasa bilaa cudrin meeshii uu yidhi uu ka dhaartay inaanu degganaanayn buu iskaga sii nagaaday bilaa cudrin wax cudurdaarina ma jiro oo meeshaa ku hakiya xadiidka wuu dembaabayaa markaa qofkaasi oo qof dhaartiisii ku dembaabay ayuu noqonayaa walow haba yaraadee waa wain bacasa mataacu walow alaabtiisiiba ha diro alaabtiisiiba ha saaree hadduu isagii meeshii uu ka dhaartay ku sii jiro qofkaasi waa dembaabayaa maxaa yeelay dee shaygan uu ka dhaartay waa inuu meesha sii deganaado dee deganaanshihiina waa jiraa maxayle waa daa'imiddan un baa looga jeedaay alaabta dee saarideeda iyo saarila'aanteeda waxba ma quseeyaan haddaba waxaynu bilaa cudurin baynu nidhi hadduu kusii jiro cudurdaar la-aan hadduu cudurdaar jira maxaa la yeelayaa iyada masalan dee albaabkii baa ku xidhmay baa furay buu waayay ama dee waxba iska hortaagay ama salaad baa dee waktigeeda cidhiiryamay uu tukanayaa markaa hadduu sababaha u nagaado kuma dembaabayo waxau sheekhu uhi wain ishtaqala intuu dhaartay dabadeed haddii uu gudogalu isku mashquuliyo biasbaabi lkhuruuji bixidda sababaheedii ayuu isku shuqliyey ka jamci mataacin alaabtiisiiba ururaya maryiiba halkanoo shandadii oo halkan wax kasoo kala rogaya wa ikhraaji ahlin ehelkiibuu saaraya u leeyahy baxa oo meeshan waan ka dhaartay ka dareera wa lubsi thawbin maradii buu xidha maryii buu xidhanaya oo hagaajisanaya lam yaxnad ku dembaabi maayo markaa deganaanshaha uu arrinkaa ugu negi yahay ee u sii joogo mar hadduu alaabtii ururinayo reerkii saarayo intaa ayada ku dembaabi maayo maxaa yeelay saakin dee lagu tirin maayo qof degan lagu tirin maayo walow muddoba ha kusii jire iwa qofkaa kasii socdo unbaa la xisaabinaya walow xarafa hadduu ku dhaarto laa yusaakinuhu meeshan inaanu la deganaanaynin laa yusaakinu inaanu la deganaanayn fi hadihi daar fakharaja axaduma midkood baa fi lxaali baxay lam yaxnad ma dembaabayo wakada low buniya baynahumaa jidaarun haddii la dhiso na waa la mid walikulli jaanibin dhinac kastana madkhalun meel laga galow leeyahay fil asaxi haddaan qabanno waxau sheekhu yidhi hadduu ku dhaarto laa yusaakinu inaanu la deganaanaynin musaakana waa mufaacalo waa wada deganaansho ninkaa hebel la yidhahdo wallahi inaanaan wada deganaynayn buu ihi meeshaa masalan fii haadihi daari buu ihi daartan inaananaan wada deganaanaynin buu yidhi masalan aqal maqsin bay ku wada jireen sidaa markuu ku dhaatay baa fakhraja axaduma midkood baa baxay anaaba iska tegi buuloo kiibaa maryihiisiba iska qaatay ama da isagiibaa uga baxayba fid xaalisa waktigiiba lam yaxnas ku dambaabi maayo maxaa yeele musaakanadiiyo wada deganaanshiibaa dee meesha ka baxay uu ku dhaaftay hadduu dee ugu sii yar nagaaday isagoo alaabta iyo wax ka guranayana wax dhibaato intaasi ma laha wakadaa low buniya baynahumaa jidaarun dee maqsigiiba hadday kala goostaan oo gidaar ka dhex dhistaana walikulli jaanibi dhinac kastana madkhalun meel laga gala uu leeyahay isna ku dambaabi maayo filasaxi asax haddaan qabanno oo markaa dee dhismihii la bilaabo kala goyntii markaa taana ku dambaabi maayo dee wada deganaanshihi baa meesha laga saaraya markaa dhismaha la bilaabo taaniguna wuxuu leeyay ma waa ku dambaabayaayo dee ilaa inta dhismuhu ka dhammaanayo meeshii waa wada degan yihiin markaa musaakanadii way joogtaa buu leeyahy taanigu midacsanaya walow xalafa hadduu ku dhaarto laa yadkhuluhaa inaanu gelaynin maalan meesha wahuwa fiihaa waana ku dhex jira aw laa yakhruju inaanu baxaynin wahuwa khaarijun dabadaabuu ka jiraa falaa xisa bihadaa kaas markaa dembaab ma jiro aw laa yatasawaju inaanu guursanaynin aw laa yatadaaru inaanu dahaaro qaadanaynin aw laa yalbasu inaanu xidhanaynin aw laa yarkabu inaanu fuulaynin aw laa yaqumu inaanu istaagaynin aw laa yaqcudu inaanu fadhiisanaynin fastadaama haadihi alaxwaal dabeedna wuxuu sii daa'imay xaaladihii taxniisa waa dembaabayaa qultu waxaa li nawaawi haddaan ahay taxniisuhu dembaajintiisa biistidaamati tasawuji iyo wa tadahuri lagu dambaabi lagu dembaajiyaa haladun weeye oo liduhuulin ilow ka yimi waistidaamatu diibina laysa tatayuban ma ahaanin fila sax haddaan qaban wakadaa wadun iyo wa sawmun iyo wa salaatunna waa la mid wallahu aclam waxau sheekhu yidhi hadduu ku dhaarto laa yadkuluha wallahi inaanan daartaa gelaynin buuri gundhadaa baanu u fadhiyaa wahuwa fiihaa waa ku jiraa aw laa yakhruju inaanu ka baxayn wahuwa khaarijun dabadaabuu ka taagan yahi falaa xinsa dee dembaab ma jiro bihaadaa kaa la soo sheegay ee geliddaa iyo bixidaasi dee dembaab ma jiro maxaa yeelay geliddu dee waxay debed ka imaan shoo guda dabeetana in la galo alinfisaan min khaarijin ilaa daakhilin dabad in laga yimaado guda lasoo gala hidoo dee wuu kusii jiro ma imankaas khuruujkuna waxa ay dee infisaal min adaakhili ilaa khaarij in guda laga baxo dibad loo baxaabay ahayd tiina ma jirin markaa dukhuul iyo khuruuj toona lagu magacaabi maayo isasan dabaabu jirin ama wuxuu ku dhaartay laa yatazawaji inaanu guursanaynin waana mutasawij waxaasna waa leeyahay dhaa guursana maayo aw laa yatadaharu inaanu daharo qadanin waana mutadahira uu daharo qaado aw laa yalbisu inaanu surwaal xidhanayno waaba ku taagayin aw laa yarkabu inaanu fuulayno gaadhi oo masan waaba dul saarayin aw laa yaquumu inaanu istaagayno waaba waana taagayin aw laa yaqcudu inaanu fadhiisanayno waanu fadhiyaa intaasoo xaaladood ayuu ku dhaaray fastadaama haadihi alaxwaal dabeedna wuxuu daa'imay intuu ka dhaartay dabeed buu xaaladihii sii daa'imay macnaha guursan maayo buudha wuu qabo sidii buu isaga sii daa'imay dahaaro qaadan maayo wuu dahaaro qabo sidiibu iska sii daayay xidhan maayo buuha wuu xidhnaayo sidiibu iskaga sii jiray markuu yihi fuuli maayana wuu fuushanaayo fuushanidiibu iskaga sii jiray istaagi maayo wuu taagnaa wuu iska sii taagnaaday ma fadhiisanay fadhiisan maayo buuho dee wuu iska sii fadhiyay fastadaama haadihi alaxwaal yacni xaaladaha aan soo sheegnay ee uu ka dhaartay markuu ka dhaartayna uu ku guda jiray ayuu iska sii daa'imay xanifa waa ku dambaabayaa masalooyinkaa aan sheegnay oo dhan waa ku dambaabayaa oo dee wixii uu ka dhaartay buu kusii jiray bay leeyihiin nawaawi baa ka dabayim oo wuxuu idhi qultu waxaan idhi taxniisuhu ku dambaajintiisa yacnii uu ku dambaajiyey iminka damiirkaasi muxarar buu noqonayaa raafici dambaajinta uu ku dambaajinayo biistidaamati tasawuji iyo wa tadahuri khalatun labadaa maslooyinka uu kala qaado wuxuu yihi xagga iyada guursiga iyo xagga dahaaro qaadashada dambaajintaa uu ku dambaajiyey daa'imiddooda waa qalad buuli qalad weeyaanoo dee laba kitaabuu leeyahay si uu kaga soo hadlay oo uu ku jasmiyey laba sharxuu leeyahy uu ku jasmiyey inaan labadaa daa'imiddooda tasawujka iyo tadahurka aan lagu dambaabaynin waa qalad horta halkaa taa ku yimi oo uu taa ku khilaafay waana liduhuulina waa ilow masalada wuu ilaawe waa qalad kaga yimi ilow uu masaladii hore u jasmiyey uga hadlay uu ilaawey ayuu leeyahay haddaba macnaa wuxuu leeyahay masalooyinka xagga xidhashada iyo fuulidda iyo istaagga iyo fadhiisiga iyagu waa saxiix oo masalan labistu yowman maalin baan xidha ragibtu yo maalin baan fuulay waa la odhan karaa qacadtu yowman maalin baan fadhiyey qumtu yo maalin baan taagnaa waa la odhan karaa laakiin labadan masale ee kale iyada lama odhan karo iyagu ma daa'imayaane waxa daa'imaya waa ahaartoodii masala iminka tas guursigu dee waa caqdiga iijaabkiiyo qubuulka weeye markaa iijaabkiiyo qubuulkii ma daa'imayaana aahaartii ka ratimaysa baa daa'imaysa markaa waxay leeyihiin dahaaradaasi markaa hore la daharo qaato mahede waxaan sii daa'imaye sii joogaya labada waa aahaartoodii marka waxay leeyihiin masa masalan dee tadahartu shahran bil baan daharo qaatay ma noqonaysa min shahrin bishaas ayaan yani xilligaasan ka daharo qaatay tazawajtu mundu shahr bil baan yani xaas lahaa xilligaa laga soo bilaabo laakiin kuwa kale la mid maaha bay igu leeyihin waxaa kaluu sheekhu yidhi wastidaamatu iibin cadar daayimidii laysat tatayuban fil asaxi ma ahaan walla inaanan cadar marsanaynin buu dee bahal qabasho mar dhaweyd buu qoraalada isku soo jebiyo dee waa markaa waa ka sii uray marka cadarkaa daa'imidiisu laysa tatayuban fil asaxi imka cadarsi hadda maaha ayuu le hadduu le wey wallahi inaan cadarsanaynin dee mid hore kusii yaallay sii daa'imidiisu cadarsi hadda oo ku ka dhaartay maaha weeyaan falaa yaxnau biistidaamatihi wakadaa waun iyo wasawmun iyo wasalaatu dee daa'imidooduna haddii wadi isagoo ku sugan uu ka dhaarto istidaamadiisaasi waxay leeyihiin dee kuma dembaabayo soomkiina isna waa la mid salaadiina isna waa oo bal soomka la garaye salaaddu siday ku suurto gelaysaa dee waxay leeyihiin isa isagoo salaada ku jira ayaabuu is-ilaawayoo u dhaartay inaanu tukanaynin waaba isxasustay inuu salaadiina ku jiro markaasuu iska sii wato dee istidaamada markaa salaaddii uu sii watayna lagu dambaajin maayo bay leeyihin wakadaa wadun wa soomu wa salaatu waman xalafa qofka ku dhaarta laa yadkulu inaanu gelaynin daaran daar inaanu gelaynin xaniisa wuxuu ku dambaabayaa bidukuuli dihliizin dihliis gelidii daakhila albaabi oo albaabka dhexdiisa ow bayna baabayni ama laba baab u dhexeeya laa bidukuuli daaqin yacni daaq gelidii ayada ku dambaabi maayo qudaama albaabi albaabka ka horreeya walaa bisucuudi sadxin dee dusha sare koriddeeda ayri hayri muxawatin oo aan la dayrin koridiisana ku dambay wakadaa muxawatinna waa lamid fila saxi haddaan qaban waxau sheekhu leeyahay qofka ku dhaarta daar inaanu gelaynin wallahi inaanan daartaa gelaynin buu ihi xanifa bidukuuli dihliizin dihliiz waa kelimad farisi oo mucrab ah la yacni la carabiyeeyey markaa dihliisku waa meeshaa yaree daaraddaa yaree gudaha un weeye dihliisku dihliisga hadduu soo galo albaabkii dee dabadayn soo galou daaraddaa soo gaadho wuu ku dambaabayaa maxayla daarta ayuu ka mid yahay weliba dihliisgaasoo daakhilaalbaab xaggiisa gudaha ah ayuu ku dambaabaya yaan albaab daba kasii damaynaya dee albaabkii laga soo gelaya daartia dhexdooda aw bayna baabayni ama dee laba baab kaa dabadee laga soo gelaya kaa kale la sii gelayo qolka loo sii gelayo ama labadaa albaab u dhexeeya haddii waa labadaa mid un soo galo dihliiskaa hadduu soo gala albaabka dhexdiisa ama labadaa albaab kaa dabadiiyo kaa kale u dhexeeya daaraddaa udhaxaysa hadduu soo galo wuu ku dambaabaya daartii bay ka mid tahay laakiin wuxuu leeyahay laa bidukuuli daaqin qudaama albaabi laakiin ku dambaabi maayo daaq gelidii albaabka ka horraysa markaa daaquna waxa weeye waa masalan meeshan yaree berendaha oo ah ee sabadda ah ee masalan guryaha qaarkood lagu hor sameeyey albaabka ka yar horraysa yacni halkaas weeye halkaa hadduu galo oo dee iyadu dabad xisaabsan albaabkiina kasii dambeeyo halkaa iyada ku dambaabi maayo maxaa yeele iib ahaan haba ku gashee dee qofka gala la odhan maayo wuu galay gurigii buu ku jiraa la odhan maayo halkeebuu qofku jooga qofka hadlaya halkuu jooga ama qofka garaacaya halkaa wuxuu jooga barandaha dabaduu jooga baa la odhanaya ee aqalku ina gula jiraa la odhan maayo waxaa kaloo inu ku dembaabaynin walaa bisucuudi sadxin sadxigu waa xaggan sare masalan siiba kuwa shubkaa waa korkoodaa sare sadxigaa koriddiisana ku dembaabi maayo haddii dee albaab dushaa uu ka soo ko sallaan dushaa uu ka soo koray hadduu guda ka soo koray maaha hayri muxawatin oo aan dayrnayn sadxi sare oo aan dayrnayn haddii uu soo koro ku dembaabi maayo oo nin dee daartii galay loo luqayo curfi ahaantooda lagu odhan maayo wakadaa muxawadun sadxu muxawadun sadxigaa sare hadduu afarta dhinacba ka dayran yahayna isna waa la mid bila saxi haddaan qabanno oo dee lama odhanayo waa qof soo gala eh waa mid meeshaa sare fuulay baa la odhanaya walow adkhala haddaba hadduu geliyo yaddahu gacantiisa aw ra'sahu buu geliyo aw rijlahu ama lugtiisa ayuu geliyo lam yaxnaf ku dembaabi maayo ee fain wadaca rijlayhi hadduu fiihaa dhigo muctamidan calayhima isagoo cuskanaya xanisan waa ku dembaabayaa waxau sheekhu leeyahay daartii uu ka dhaartay hadduu gacan saa u geliyo aw ra'su ama madaxu saa ugu yardee ama dee lug buu kula dhacayba lam yaxnad kuma dembaabayo dee daakhil lama odhanayo wuu galay lama odhanayo maxaa yidhi rasuulkuba madax ayuu caayishay oo isagoo ictikaafsan ayuu u saari jiray oo igu feedhi jirtay daa wuxuu sheeku uhi fain wadaca rijlayhi labadii lugoodba uu dhex dhigay muctamidan calayhima isagoo cuskanaya jidhkii intii kalena dee dabadaabay ka jirta xaggaasu u laalaadiyey lugihii oo ku taagan yuu cuskadayna dee wuu soo geliyey xaniisa waa ku dambaabaya markaasoo qofkaasi dee waa daakhil baa la odhanayaa haddaba waxaynu nidhi muctamidan calayhimaa baynu nidhi isagoo cuskanaya dee haddaanu cuskanaynin masalan dee lugaha unu saa u geliya isagoo masalan meel wax kale ku fadhiya e ama masalan labada qaarba cuskaday isna ku dembaabi maayo bay leeyataa walow in hadamad hadday burdunto fadakhala uu galo bal xalqad baqiya asaasu lxiitaan yacni gidaarada asaaskoodina oo baaqnay xaniisa waa ku dembaabaya waa in saar fadaan hadday bannaan noqoto ow juclad masidan laga dhigo ow xamaaman baa laga dhigay ow bustaanan baa laga dhigay falaa maya waxau sheekhu leeyahay haddii u ay daartii uu ka dhaartay inaanu gelaynin ayaaba madfac qabsadayoo waa duntay fadakhala dabeedna daartii buu galay waqad baqiya asaasu lxiitaan isagoo gidaarada aasaaskoodii uun taagan yahay ayuu galay oo seeskii meelahaasuuna ka tagay xaniisa waa dembaabayaayo dee daartii bay ka mid tahay aasaaskana iminka dee seeska ayaa looga jeedaa waxayse leeyihiin oo ay kaga daba yimaadeen culimmadu oo rawdaha ayaa ay kaga hadleen haddii meeshaas dee gidaaradii ay wax ka taagan yihiin oo magacii daartu uu meesha jiro daartaa la odhanayo hadduu galo wuu ku dambaabaya haddaan daari jirin ee dhagaxa meeshaa ku tuulan iyo seeskaa iyo waxaasun la odhanayo magacii daarnima meesha ka baxay ku dambaabi maayo bay le qof hadduu galo waxaa kaluu sheekhu yidhi wain saarad hadday daartii laga dhaartay ay noqoto fadaan way burburto bannaan haaliyan wax dhisa lahayn ayay noqoto ow juclad masaan ama masaajid baa laga dhigay ow xamaaman ama xamaam baa laga dhigay ow bustaan ama beer baa laga dhigay falaa yaxnidu bidukuulihaa geliddeeda ku dambaabi maayo magacii daarnima meesha ka baxayo magac kale yeelatay walow xalafa hadduu ku dhaarto laa yadkhulu daara zaydin inaanu gelaynin xaniisa wuxuu ku dambaabiy bidukhuuli maa shay inuu galo yaskunuhaa uu degan yahay bimilki laa biicaratin waijaaratin iyo waqasbin maayo ilaa an yuriida inuu ujeedo maskanahu meeshuu degan yahay mooyaane wayaxnasu wuxuu ku dembaabayaa bimaa yamlikuhu wuxuu milkisan yahay walaa yaskunuhu aanu dambaab aanusa deganayn ilaa an yuriida maskanahu inuu ujeedo mooyaane waxau sheekhu yidhi nin baa yidhi ku dhaartay laa yadkhulu daara zaydin wallahi inaanay ninkaa hebel la yidhaah gurigiisa gelayn bu daara zaydin zayd daartiisa inaanan gelaynin marka teebuu ku dambaabaya markuu galo wuxuu leeyahy xaniisa wuxuu ku dambaabayay bidukuuli maa daar markuu galo yaskunuhaa bimilkin daar uu isagu leeyahay oo milki ahaan uu ku degan yahay markuu galo unbuu ku milkiyey ayuu ayuunba ayuunbuu ku dambaabayaa maxaa yeelay dee taasuunbaa daartiisii ah laa ku dambaabi maayo ayada wuxuu hadduu galo meel uu degeen biicaratin ammaan ahaan meel loo yargeliyo la iska siiyadi waijaaratin kiro waqasbin meel uu dhacay haddii uu ugu galo ayada ku dambaabi maayo maxaa yeelay idaafadaas ayaa waxay keenaysaa yani waxa inuu isagu leeyahay daartiisa ta uu isagu leeyahay daarta hebel marka la yidhaha ta uu isagu leeyahay bay ka dhigan tahay marka hadduu meeluu ama kiraystay ama yar ammaanaysay ugu galo taa ku dambaabi maayo dee meeshiisii baan ahayn ilaa an yurida maskanahu inuu dhaarta ula jeedo markuu daarihii leeyahay meeshuu degan yahay inuu ula jeedo mooyaane hadduu meesha uu degan yahay uu ula jeedo dee waxay markaa noqonaysaa ama kira ama wuxuu doona ha ku deganaado wayaxnisu bimaa yamlikuhu waxaa kaluu ku dambaabayaa hadduu galo meel uu milkisan yahay walaa yaskunuhu laakiin aanu deganayn daarta hebel geli maaye buu idhi dee miduu qolo kaleba ka kireeyey hadduu galo waa ku dambaabaya ilaa daartiisa buu yidhi ilaa an yuriida maskanahu tanna inuu ula jeedo meeshuu degan yahay mooyaane hadduu u jeeday meeshuu degan yahay dee daar uu leeyahay oo cid kala degantay ama aan cidiba deganayn ku dambaabi maayo walow xalafa hadduu ku dhaarto laa yadkulu daara zaydin aanu gelayn aw laa yukalimu inaanu la hadlaynin cabduhu addoonkiisa aw zawjata ama islaantiisa fadaacahumaa dee waa iibi aw dallaqa ama islaantii buu ugu duugay fadakala markaasuu galo waa kalama waa la hadlay lam yaxnaf ku dambaabi maayo ilaa an yaquula inuu yidhaahdo daaraw haadihi daartiisa tana mooyaane aw zawjatahu haadihi ama islaantiisa tana oo cabdahu haada ama addoonkiisa kana oo fayaxnatu waa ku dambaabi ilaa an yuriida inuu jeedo mooyaane maadaama milkahu intuu sheegaysa milkiisa ku jira inuu la jeedo mooyaane waxau sheekhu yidhi nin baa wuxuu ku dhaartay ninka hebel la yidhaha gurigiisa inaanu gelin daara zaydin zaydka waa iska barakaystaan oo nuxaadda iyo iyo fuqahada iyo way iskaga badan yahay waxaa dhan waa magac qur-aanka kusoo aroorayoo falamaa qadaa zaydu minhaa wataran halkaasoo waanu iska barakaysanana isagun baanu wadayna haddii markaa u ku dhaartay ninkaa zayd la yidhaha daartiisa inaanu gelaynin wala inaan ninka hebel la yidhaha daartiisa gelaynin aw laa yukallim cabdu addoonkiisa inaanan la hadlaynin aw zawjadu islaantiisa inaanan la hadlaynin fadaacahumaa addoonkii iyo daartiiba uu faasaxay aw dalaqa ama islaantiibuu dee furay ama rajcad ama baayin haada dalaqaas fadakala daartii oo nin kala iibsaday buu galay wa kallama addoonkii oo dee cid kale leeday buu galay ayuu la hadlay ama islaantii oo dee ninkii furay ayuu la lam yaxnad ku dambaabi maayo maxay le daartiisii muu gelin addoonkiisiina lamuu hadlin xaaskiisiina lamuu hadlin ila nimka daaru ma aha hadduu berigaa lahaan jiray addoonna uma aha islaanna uma aha ilaa an yaquula inuu yidhaahdo mooyaane marka hore u dhaar inu yidhah daarow haadihi daartiisan zawjatow haadihi islaantiisan cabdow haadaa addoonkiisan inuu yidhaha mooye ishaaradaa raaciyo mooyaane fayaxnasa markaa waa ku dambaabayaayo dee ishaaradanaa la qalibaya ilan qof kanuun buu ku dhaartu yidhi iyo daartan ilaa an yuriida inuu ula jeedo mooyaane maadaama milkow intuu milkisan yahay inuu ula jeedo mooyaane hadduu haadi ishaaradan uula sii jeeday intii milkigiisa taana ku dambaabi maayo markuu dee gala daartii iyadoo nin kala iibsaday ama addoonkii ula hadlo intii uu nin kala iibsaday ama zawjadii intuu furay dabadeed maadaama milku ama maadaama milku walow xalafa hadduu ku dhaarto laa yadkuluhaa inaanu minhaa min dal baabi albaabkan ka gelaynin fanuzica albaabkii baa la soo saarayoo wanusiya fi mawdicin aakhara oo minhaa min addaari baa laga taagay lam yaxnad bihaani ku dambaabi maayo wayaxnadu bilawali ka hore waa ku dambaabaya fil asaxi haddaan qabano waxau sheekhu yidhi haddii oo ninku ku dhaarto laa yadkuluhaa min dalbaab albaabka inaanu ka soo gelaynin suu albaab yar biroo iska liita buu haayo dee maryiibuu ka jeexjeexay intuu soo galay ama markaa meel yar cidhiidh iyo waxbuu ku yaallo markaasuu yidhi wallahi inaanan albaabkaa mar dambe ka soo gelaynin fanuzica markiiba shaqaaliyiinta wax loo diray albaabkii meeshii laga fujiyo wanusiba fii mawdicin aakhara minha min addaari meel kale albaabkiiba lagu dhajiyo o laga samiy lam yaxnas bithaani hadduu ka labaad dalaq ka soo yidhaahdo ku dambaabi maayo wayaxnasu bilawali laakiin kii hore hadduu ka galo waa ku dambaabaya fida saxi haddaan qabanno dee manfadkaasumaa lagu xambaaraya dhaartii markaa godkii haddaanu ka gelin mid kale u ka galay dee kuma dambaabayo ow laa yadkulu inaanu gelayninbu ku dhaartay baytan guri xaniife wuxuu ku dembaabi bikulli baytin guri kastoo min diinin dhooba aw xajarin ama dhagaxa aw ajurin ajurin ama dee jaajuura aw khashabin ama looxo aw khaymatin ama taandha walaa yaxnathu ku dembaabayaa bimasjidin iyo waxamaamin iyo wa kaniisatin iyo wa haari jabalin god buureed waxau sheekhu leeyahay haddii oo ninku yidhaahda wallaahi inaanan gelaynin guri guri buu wax guri la yidhaahdo marka muxuu noqonayaa guriga xaniha bikulli bayt guri kasta wuu ku dembaabaya hadduu galo gurigaasoo min diinin dhooba laga sameeyey dhooba guri laga dhigtay hadduu galo aw xajarin dhagax la wageerto guri laga dhigtay aw ajurin ama dee jaajuur markaa iyo dhooba la guday laga sameeyey aw khashabin ama loox laga sameeyey ama dee aalo laga sameeyey aw khaymatin ama taandhe laga sameeyey ama aqal soomaaliya wax alla waxaasoo dhami waa guri gurinimadii ayaa ku dhacaysa taakii alla ku dalaaq yidhaahdaba dhaarti dee waa waa haysataa walaa yaxnasu laakiin ku dabaabmaya bimasjidin hadduu masaajid galo wa xamaamin hadduu xamaam galo wa kaniisatin iyo hadduu kiniisad galo waa kaari jabalin iyo dee god buureed god buur ku yaalla hadduu galo markaa beyt curfi ahaan lama yidhaahdo walow sharci ahaan dee haba la yidhaahdo beyde haddana curfi ahaan guri marka la leeyahay ku idlaaqmaya fii buyuutin adinlahu an turfaca wadahir beytiya lidaa'ifiina buyuud ha lagu magacaabo haddana curfi ahaan waxyaala curfiga khasay ka mid dee guri marka la yidhaahdo ee la idlaaqo dee guriga ilaahaiyo la odhanin marka xaggaa u kici maayo meeshaa dee wax ku caabudin baana looga jeedaa kiniisadayo haari jabalinta dee waxa weeye haddii aan godkaa buurta lafdiisa aqal laga dhiganin haddii la xordado aqal laga dhigto ama reerba iska degaan meelaha hulan dee guri bay noqon aw laa yadkulu ayuu ku dhaartay calaa zaydin inaanu gelaynin fadakala baytan fiihi zaydun buu galayo wakayruhu xanifi wuu ku damaabi wa fii qowlin ina waddukuula calaa gayrihi hadduu niyo duunahu isaga aanu la niyoon lam yaxnas ku dambaabi maaye falow shahida xuduurahu hadduu ka jaahil noqdo fakhilaafu xinfi nnaasi kii ilaaway dembaabkiisa khilaafkii ku sugnaabaa ku sugan wuxuu sheekhu leeyahay hadduu ku dhaarto ninkaa hebelnaan usoo gelaynin wuxuun baa meesha kaga soo baxayoo markaasuu uhi wallee ninkaasi aanan dib dambe ugu soo gelin laa yadkhulu calaa zayd usoo geli maaye buuhi mar dambe fadakala baytan fiihi zaydun wakayru meel kalunba iska soo daf yidho inkaari ku dhacday oo isaga iyo mid kalaaba wada fadhe xaniifa markaa wuu ku dambaabayaa buu leeyay maxayna dee ninkii usoo gelin ninkaa inaanan usoo gelin muqala dee ninkiina waa kaasoo usoo galay qowl baa wuxuu leeyahay ina waddukuula calaa gayrihi duunahu war marka horeba hadduu u socdo niyeysanaa ninkaa kale inin wax weydiiyo u socday isaga si aanu hansal ka qaadin lam yaxnad ku dambaabi maayo buu leeyahayo dee ninkaa kale u socday isaga uma gelin ayuu qiilku leeyahay falow jahila haddaba hadduu ka jaalilnooda buri xuduurahu nin kaliba meesha inuu ku jiro kama warhayo sidii buu ugu soo galay fa khilaafu xinfi nnaasi kii ilaaway dembaabikiisa khilaafkii ku jiray baa masaladana kuso iyo kii ka jaahilkaa sida kitaabu alaaq wayna kusoo bari asaxuna waa cadam lxinf in aan dhaari jirin oo aan dambaa meesha ku siin wey qultu waxaa hi nawowi haddaanhay walow xalafa hadduu dhaarto laa yusalimu calayhi inaanu salaamaynin fasallama wuxuu salaamay calaa qowmin huwa fiihim qole uu ku jiro wastathnaahu wuu soo reebay kaana lam yaxnad ku dembaabi maayo wain adlaqa hadduu ilaaqana xaniifa fi lahari waa ku dembaabaya wallahu aclam wuxu uhi sheekhu hadduu ku dhaarto qolo nin inaanu salaamaynin wallahi inaana ninkaa hebel la yidhaah salaamayn buui qolow soo marayoo waxaabu arkay isagii oo dhex fadhiya dee dadkiina markaa dad isgaranayaba salaamtii ayuu la dhaafi kari waayey fasallama calaa qowmin huwa fiihim wastathnaahu lafdan aw niyatan lafdi assalaamu calaykum ilaa zayd xaarsa ninkaa mooyaane oo lafdi ahaan buu dee usoo reebay ama niye ahaan ayuu usoo reebay oo niyaduu gashtay markaa kaa inuu ka soo reebo lam yacnad buu ihi ku dambaabi maayo masaladaa maxaa istina ayuu dee kaga soo saaray wain adlaqa hadduu iska idlaaqo dabeetana dee salaanta iskaga ridana xaniifa fil adhari waa ku dembaabayaa maxayl caamka dee cumuumkiisaas ayuunbaa la yskaga wadaa inta aan wax takhsiisiya aan la helin tani wuxuu leey ku dambaabi maayo tee lafdigani markaa saalix mar hadduu jamiic iyo bacdiba u yahay dee shaki ninkaa lagu dambaajin maayo wallahu aclam